أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا سورة الجن هذه تني سورة الجن وسورة اللي راه سورة الجن سورة الجن وحي كمتها سورة دها مكة هي كسر دقي مقالة مكة المكرمة xilligii uu joogay nabigeenu sala allahu wasalam wabaarak calayh qadaayaadka suuraddu ay ka hadli doonto waxay u badnaan doonaan qadaaya aljin jinka iyo qisadiisii iyo akhbaartiisii iyo kulankii nabigeenna uu la kulmay sala allahu calayhi wasalam oo diintii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu faafinayey qeyb ka mid ah markaas uu jinku uu ka qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaguna ay diintii sii faafiyeen oo jinkii kale mu'miniinta ahaa ay diintii sii gaarsiiyeen qisadaas iyadoo faahfaahsan ayaa suuraddu inoo sheegi doontaa bismi illaahi raxmaani raxiim qul waxaa tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam wuuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu sha'niya istamaca nafarun jamaaca inay dhegaysteen jamaacadaasoo min aljinni ee jinka ka mid ah inay dhegaysteen xilligii qur'aanka aad akhrinaysay ay qur-aankaagii dhegaysteen oo fa qaaluu ay yidhaaheen markay ku dhegaysteen oo qur-aankii aad akhrinaysay ay dhegaysteen innaa annagu samicnaa qur'aanan qur'aan ayaan maqalnay qur'aankaasoo cajaban ee yaab leh qur'aankaasoo yahdii annaasa dadka hanuuniya ila rushdi toosnaanta iyo jidka hanuunka dadka ku hanuuniya fa aamannaa waan rumaynay ayay yidhaaheen jinkii bihi qur'aankaas waan rumaynay walan nushrika mana la wadaajinayno birabbinaa rabbigeenna axadan axadna ilaahnimadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ulama wadaajinayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegi jinkii inay dhegaysteen tilaawadii iyo qur-aan akhriskii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi isagoo meel la yidhaaho nasiibiin salaad ku tukanaya rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo markaa salaaddii dhexdeedii qur-aan ku akhrisanaya ayaa jamaaco jinka ka miduhu ay dhegaysteen qur-aankii uu akhrinayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhegaysigaasna waxaa sababtiisu ay ahayd jinka intii aan la soo saarin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay ahaan jireen intay iskorkoraan ayay waxay dhegaysan jireen akhbaarta malaa'igtu ay uga sheekaysanayso samaawaadka akhbaartaasay soo xadi jireen markii ilaahay uu soo saaray nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa laga joojiyey akhbaartii ay ka heli jireen samada samada akhbaartii iyo wararkii ay ka heli jireen waa laga joojiyo jinkii isku dayay inuu samada aado waxaa lagu soo dhuftaa gantaala lagu soo dhuftaa oo shihaab ah shihaabaa lagu soo dhuftaa halkaasuu ku gubtaa oo uu ku baaba'aa dhibaatadaasi markay qabsatay waxay isku faafiyeen dhulkay isku faafiyeenoo waxay yidhaaheen arrinkan xaadidka ah bal sababtiisa aanu raadinno arrintan xaadidka ah oo dhacdada ah waxaan ma jiri jirin samaawaadka waan iska kori jirnay dhibaatadanna ma anaanu arki jirinne dhibaatadan bal sababteeda aan raadinno qoladii marka loo soo diray dhinaca nasiibiin ayaa waxay waafaqeen nebigoo qur-aan akhrinaya sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo salaad u taagan markaasay qur-aankii dhegaysteen hadalladan soo socdae cajaa'ibtana way ku hadleen markay qur-aankii ay dhegaysteen macaanidiisana ay fahmeen faqaaluu waxay yidhaaheen jinkii innaa annagu samicnaa qur'aanan qur'aan ayaan maqalnay qur'aankaasoo cajaban ee yaab leh qur'aankaasoo yahdii hanuuniya mafcuulkiyaa laga xadfay yahdii annaasa dadka hanuuniya ila rushdi toosnaanta dadka ku hanuuniya waddada hanuunsanoo toosan dadka ku hanuuninaya fa aamannaa bihi qur'aankaas annagu haddaan jinkii nahay waan rumaynay walan nushrika mana la wadaajinayno birabbinaa rabbigeenna axaddan cidna la wadaaji mayno rabbigeennoo ilaahay unbaan caabudaynaaoo cid kale ma caabudayno wa annahu sha'niye waannahudaas waxaan ku cadfaynaa sababta hamsada loo fadxiyey waxaa weeye aamannaa bihi damiirkaas ba'daasi ay jartay damiirkaasaan ku cadfaynaa aamannaa bihi qur'aankii waan rumaynay waannahuna waan rumaynay waannahu sha'nigan soo socdana waan rumaynay waannahu sha'nigu arrinku inuu yahana waan rumaynay tacaalaa inuu saro maray jaddu rabbinaa rabbigeen weyninkiisii bimacnaa cadamatuhu wa haybatuh ilaahay cadamadiisi iyo weyninkiisu inay aada u sarrayso arrinkaasna waan rumaynay oo sha'niga ilaahay uu aada u weyn yahay matakhada ilaahay ma samaysanin saaxibatan saaxiib oo loola jeedo zawjo zawjo ilaahay ma samaysanin walaa waladan carruurna ilaahay ma uusan samaysanin sha'nigaas waan rumaynay ilaahay cadamadiisu inay weyn tahay haybadiisu ay weyn tahay waxyaalaha naqaa'ista ah oo gaaladu ilaahay ay u nisbaynayaan oo saaxiibada iyo waladkana ilaahay inuu ka nasahan yahay ayaan rumaysannahay waxay yidhaaheen waannahu sha'niye kaana sha'nigu wuxuu ahaa yaquulu safiihunaa midkeenna dabbaalka ah ee caqliga fudud dabbaalkeenna oo jinka ka mid ah wuxuu dhihi jiray calallaahi ilaahay dushiisa shadadan xadgudub uu ku dhihi jiray kuwa dabbaalladeenna ah oo ilaahay aan rumaysnayn oo iimaankan innagu haddana dhex galay qalbigooda uusan gelinin kuwaasi ilaahay xadgudubay ka sheegi jireen waxyaalo ilaahay aan u habboonayn oo naqaa'is ah oo min nisbati lwaladi waasaaxibati lilaahi tacaala owlaad iyo zawjo iyo waxyaalahaas ilaahay aan u habboonayn ayaa dabaallada jinkeenna ka mida ilaahay ay u nisbayn jireen marka saasay meel ilaahay uga dhaceen saasay ilaahay ugu xadgudbi jireen hadalladaas waxay leeyihiin markii iimaanku uu dhex galay kabacdi nuurkii markuu dhex galay kabacdiay wax fahmeen kabacdi ayay wax fahmeen wa annaa annaga danannaa waan rumaynay wa annaa annaga danannaa waan malaynay anhu sha'niye lan taquula alinsu waaljin insiga iyo jinnigu inaysan dhehaynin ayaan u malaynaynay calallaahi ilaahay dushiisa kadiban been aysan ku dhehayn saasaan u malayn jirnay bimacnaa wa annaa danannaadan waa ictidaar min aljin waa ictidaaro waxay muujinayaan iyaga nafsadoodu maadaama ay gaalo ahaan jireen oo hadda ay soo rumeeyeen waxay ka cudur daaranayaan lumintii iyaga la lumiyey markaase waxay leeyihiin waxaanba u malayn jirnay qof ilaahay ka been sheegaysa inaysanba jirinba saasaan u malayn jirnay oo wixiiba xagga ilaahay naloo kaga sheego waa runaan dhihi jirnay wax hataa naqaa'is ah oon ilaahay u habboonayn haddii ilaahay loo nisbeeyo waan iska rumaysan jirnay oo waxaan isdhihi jirnay ma cidaa ilaahay ka been sheegaysa ilaahay cadamadiisa iyo jalaaladiisa macidaa ilaahay ka been sheegaysaan isdhihi jirnay wa annaa annaga danannaa waxaan u malayn jirnay anhu sha'niya lan taquula alinsu waaljin insiga iyo jinnigu inaysan ku dhehaynin calallaahi ilaahay dushiisa kadiban been saasaan aaminsanaan jirnay laakiin hadda waxaan ogaanay qolooyin jinka ka mida oo insiga ka mida ilaahay inay ku been sheegaan haddaan wax kale ogaanay leeyihi laakiin markii hore cudurdaarkeennu saasuu ahaan jiro waxaan isdhihi jirnay cid ku dhiiran karta ilaahay inay been ka sheeg tahay ma jirto saasaa nala ku lumiyey wa annahu sha'niye suuraddan waxaa ku badan anna annadaasaa ku badan walidaalika quraadu way isku khilaafeen qul uuxiya ilaya annahudaas waxay isku waafaqeen bifatxi alhamsa cid hoos dhigtay oo quraada ma jirto anna wa anna almasaajidana waxaa laysku waafaqay annadaas bilfatxi biitifaaqi alquraa middan faqaaluu innaa samicna innaadaas inay tahay maksuuratu lhamza iyaduna waa biitifaaq maxaa soo haray inta kaloo soo hartay saddex iyo toban mawaadicaa soo haray saddexda haddaan ka reebno labana waxaa laysku waafaqay fatxo midna waxaa laysku waafaqay kasro saddex iyo tobanaa soo haray saddexdaiyo tobankaas mawaadicee soo haray quraadu waa isku khilaafeen qaarna waxay akhriyeen anna qaarna waxay akhriyeen inna lix iyo tobankaasaa suuradda dhanba ku jirta lix iyo tobankaas ayaa ku jirta waxaa weeye mid inay maksuuro tahay waa biitifaaq innaa samicnaadaas bikasri lhamza inay tahay waa itifaaq maxaa yeele waxay dhacday bacda alqowl bacda alqowli dhacdo faqaaluu innaa samicna middan ugu horaysa qul uuxiya ilaya annahudaas bifatxi lhamza inay tahay waa biitifaaq iyadana wa anna almasaajida iyadana bifatxi lhamzi in la akrinaayo waa itifaaq saddexdaa haddii laga reebo maxaa soo haray saddex iyo toban mowdic saddex iyo tobanka mowdic oo kaleo soo haray annana waa la aqriyey innana waa la aqriyey wa annahu sha'niye kaana rijaalun rag waxay ahaan jireen raggaasoo min al insi insiga ka mida yacuuduuna inay magan galaan birijaalin rag inay magan galaan ay ahaan jireen raggaasoo min aljinni ee jinka ka mida fasaaduu way siyaadiyeen raggii insiga ahaa hum laba damiira meesha ku jira midna waa faacil midna waa mafcuulu bihi midka faacilka ahee waawda ah waxaan u celinnay insigii midka mafcuulu bihiga ahee humtana waxaan u celinnay jinkii cagsina culimmada qaar way u celiyaan mufasiriinta qaarkood way cagsiyaan damaa'irta wa annahu shaniye kaana rijaalun rag waxay ahaan jireen raggaasoo min al insi insiga ka mida yacuuduuna inay magan galaan birijaalin rag ay magan galaan raggaasoo min aljinni ee jinka ka mida fasaaduu raggii insiga ahaa hum kuwii jinniga ahaa waxay u siyaadiyeen rahaqan fasaaday u siyaadiyeen ewel iyagoo fasaadsanaa markay magan galeen way sii fasaadiyeen yacni ulajeeddada waxaa weeye jinkan hadalladoodiiyaa ilaahay nooga sheekayn subxaanahu wa tacaala jinkani waxay leeyihiin rag bini aadamka ka mid ee insiga ka mida ayaa waxay magangeli jireen rag jinkeenna ka mida oo markay meelaha cabsida ay degaan oo meelaha waadiga ah ee biyomareennada iyo ay degaan ee safarada ay galaan insigu waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi haada alwaadi min aljin waadigan sayidka ka taliya oo jinka ah ayaan magan galnay dhihi jireen waa insigiiyaa dhahay nacuudu bisayidi haada alwaadi min aljin waadigan jinniga ka taliya oo madaxda u ah ayaan magan galnay yacni magantaadaan ku jirnaaw magantaada ayaan ku jirnaa marka jinkiyaa qisadaa ka hadlaya oo ka sheekaynayo waxay leeyihiin rag insiga ka mida ayaa jinka rag ka mida magan geli jiray fasaaduu kuwii insiga ahaa hum jinnigii waxay u siyaadiyeen rahaqan fasaaday u siyaadiyeen oo fasaad say ugu siyaadiyeen fasaadka waxay ugu siyaadinayaan jinnigii markuu aamino in insigii uu ka baqaayo oo insigii uu magan gelaayo markuu jinnigii taas aamino jinnigii waa isla sii weynaana kibirkiisii iyo qabweynidiisii ayaa sii siyaadaysa markaasuu wuxuu leeyahay haddiiba jinnigii qaybo ka midu ay kaa baqi jireen maantana insigii uu kaa baqayo insigiiba uu ka magan gelayo adaaba u taliya buu isleeyahay oo jinka iyo insigaba adigaa u taliya kuwii waaweynaayo jinka ka mida ayaa sidaas aaminaya marka meeshaas maxaa ka dhalanaya insigii maadaama jinka ay magan galeen jinnigii inuu fasaad ka sii qaado jinnigii fasaad inuu ka sii qaado oo uu is yidhaaha waaba lagaa baqi waa lagu magan galaahoo insigiiyaaba ku magan galaaya oo sidaas marka takabur iyo cinaad iyo kibir uu sii qaado taasaa imanaysa walidaalika waxyaalaha hadda dadka qaarkood ay samaynayaan oo jinkii in la magan gala ah oo la yidhaaho yacni cudurkaagi waa la arkay bal caafimaadkaagi ha la arko wax shareecada islaamka lug ku leh oo shareecadu ay qabto ma aha maxaa yeelay qofka hadduu jinka uu ku dhaco wasiilada ama hababka loo daaweynaayo waa habab mashruuc oo sharcigu uu sheegay waa qofka in qur'aanka lagu aqriyo adkaartii uu jideeyey nabigeennu sala allahu calayhi wasalam lagu aqriyo laakiin qofkii in la yidhaaho jina lagaa tabciyo xoolo marka jinkii loo qalo oo neefaf asaga dartii loo soo iibiyo jinkii ku deg la yidhaaho ka dhuuq yacni dhiiggii asaga la yidhaaho neefkii fii bacdi alaxwaalba uusan rafanaynba fii bacdi alaxwaal neefkii uusanba rafanaynoo balaayo ku degan tahay balaayo ay ku degan tahay kii miskiinkaana laleeyahay waa lagaa muddaynoo ziyaaraad ku leedahay jinnigan laleeyahayo oo jinnigu ziyaar uu kugu leeyahayo sanadkiiba lagu muddaynayo waa wax sharciga islaamku uusan qabinin oo qofka sameeyana uu ku dembaabayo kii markaas isagu ficilkaa ku dhaqaaqay oo xanuun daawo u raadiyey nidaamkaasna isaguna uu ku dembaabayo maxaa yeelay jinkiina waxaa loo siyaadinaa fasaad jinkii markuu isagu is yidhaaho dadkana way kaa baqayaan oo baadaad ka heliyo sanad walba ziyaaray ku siinayaan hadduu aamino isagiina waa sii fasaadaya sida aayadda ay noo sheegayso qabweyni iyo fasaad iyo cinaad iyo madax adayg ayuu sii ziyaadinoo dadku kusii faafiba dadkii ayuu kusii faafi walidaalika waxaa la rabaa qofka jinku hadduu ku dhaco in dariiqa sharciga loo maro oo qur'aanka lagu aqriyo adkaartii uu jideeyey nabiga lagu aqriyo sala allahu calayhi wasalam laakiin in jinkii asagii la yidhaaho sidii inuu isagu cudurna keeni karo caafimaadna keeni karo war cudurkaagii la aragay caafimaadkaagiina ha la arko xoolihii isagii loo gowraco dadkii xanuunsanayo masaakiinta lagu mudeeyo la yidhaaho sanadkan intaasoo neef keen sanadka kalena neefaf kale keen la yidhaaho waxa weeye waa maalkii oo lagu bixiyey meel aan sharci ahayn mida hadda ka hor waxaa laga sheegay intuu hadda ka hor saasoo kale loogu mudeeyey ayuu wuxuu yidhi war sheekhow haddaad af garanaysid ma asaga dhan iga wadiduu yidhi kulligiis maa iga erisiduu yidhi haddaad af garanaysidba maxaad iigu soo celcelinaya huu yidhiyo oo yacni aad leedahay bal bishaan bisheedana intaasoo wana lagaa rabaa maxaad u leedahay haddaadba is af taqaaniin oo adiga naftaadu daacad aad tahay maa kulli iga wadiduu yidhi maxaad iigu soo celcelinaya yacni celcelintii isagii naftiisa lagu soo celcelinayo waa itihaam tuhmaa keenaysa tuhmaa meesha ku jirta walidaalika jinkiina waa ku fasaadi midda kale waxa weeye jinka sidiisaba dadka ku dhacaaya oo dhibaataynaya dadka masaakiinta dhibaataynaya waa jin qaarna gaalo ay yihiin qaarna munaafiqiin ay yihiin oo faasiqiina amaa jinka si dabiici ahaana xoolo kuma lahan bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala jinka quudkiisa iyo hantidiisa iyo cuntadiisoo dhan ilaahay wuxuu dhex geliyey lafahaas caadiga ah sida uu noo sheegay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka baahi ku kallifaysa qof bini aadama inuu intuu dhibaateeyo xoolo ziyaaraa jinku uu ka qaato dhibaato ku kallifayso maba jirto ilaa bini aadamka inuu fasaadiyo unbuu rabaa maahana jinni baahanoo la quudinayo bini aadamka quud usoo doonanayo quudkii ciriiri ilaahay uu ka geliyey oo dariiq kale oo ummaddan inuu dhibaateeyo mooye dariiq kale oo risqiya uu ku waayey ma jiro waa dhibaatayn dadka uu dhibaataynaayo uu rabo dadka diintoodii inuu ka fasaadiyo xoolahoodii uu fasaadiyo nidaamkaasu ugu talagalay maxaa yeele jinka mu'miniinta ah oo ilaahay rumaysan oo adeecsan dadka ma dhibaan insiga mu'miniinta ah ma dhibaateeyaan wa annahu shaniya kaana rijaalun rag waxay ahaan jireen raggaasoo min al insi insiga ka mida yacuuduuna inay magan galaan birijaalin rag ay magan galaan raggaasoo min aljinni ee jinka ka mida fasaaduu insigii hum jinkii waxay u sii siyaadiyeen rahaqan fasaad isla weynihii sii qaadeen ama damaa'irta kala cagsiyoo waxaa tidhaha fasaaduu jinnigii way siyaadiyeen dheh hum insigii waxay u siyaadiyeen rahaqan fasaaday u siyaadiyeen oo waxaa weeye jinnigiiyaa markaas ifsaadka siyaadinaya maadaama isagii la magan gelayo qofkii iimaankiisaa kusii daciifaya intuu jinni magan gelaayo intuu jinnigii ku xiran yahay iimaankiisa iyo diyaanadiisii ayaa sii daciifaysa wa annahum iyaga damaa'irtan waa sidaas oo kale annahum humtan oo mansuubka ah ismu annaha ah iyo dannuu waawdaasoo fii maxalli rafcin ah oo faacilkii danno ah iyadana sidaas oo kale waa la kala cagsiyaa wa annahum insigii dannuu waxay u maleeyeen insigu kamaa sidii danantum waxaa la kala cagsinaya danantum ta'daas wey oo iyaduna faacilkii ah kamaa sidii danantum adinkuba aad u malayseen haddaad jinkii tihiin insigu waxay u malay jireen iyaguna an lan yabcatha allaahu ilaahay inuusan soo saaraynin axaddan qofna uusan aakhiro soo saaraynin yacni sida adinkuba jinkuba aad aaminsanaan jirteen oo bacfiga qaybo adinka idin ka midu ay inkiri jireen oo dadka qubuuraha galay inaan la soo saaraynin aad aaminsanaan jirteen qaybo adinka idin ka mida insiguna kuwo gaalaha ku jiray oo bacfiga iyaguna inkirsan wa annaa annaga waxay yidhaaheen jinkii lamasnaa waxaan u qasadnay assamaa'a samadiiyaan u qasadnay oon raadinnay fa wajadnaahaa samadii waan helnay muli'ad xaal la buuxiyey samadii xarasan waardiye laga buuxiyey waardiyahaasoo shadiidan adag wa shuhuban xiddigo tabaaburaa laga buuxiyey oo lagugu soo ganayo o lagugu soo tuuriyeynayo qisada qabsatay ka sheekaynayaan waxay leeyihiin samadiiyaan waxaan isniri aad sidii markii horeba qabla bicati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam aan samada u soo dhegaysan jirnay wararkeeda iyo akhbaarteeda hadda isbeddelaa dhacayoo waxaan aragnay cirkiioo buuxaba cirkii oo buuxo waardiye uu ka buuxo malaa'ig xaraso ah oo cirkii jinka iyo shayaadiinta ka ilaalinaysa ayaa ilaahay ka buuxiyey waxaan kaloon aragnay leeyihiin xiddigo lagugu soo ganayo lagugu soo tuurayo lagugu soo gubaayo oo xiddigahaas ay ku dhibaataynayaan marka cirkii sidaasaa naloo kaga joojiyey wa annaa annaga kunnaa waxaan ahaan jirnay naqcuddu inaan fadhiisanno minhaa samada xaggeeda maqaacida saldhigyaalo ayaan ka fadhiisan jirnay meelo fadhiyahoo aan salka dhiganno oo saldhigyaalo ah ayaan cirka ku lahayn maxaana u fadhiisan jirnay lisamci liajli samci dhegaysi darteed lisamci bimacnaa lilistimaac inaan akhbaarta samada iyo wararka samada malaa'igtu ay ku sheekaysanayaan inaan dhegaysanno saasaan cirka saldhigyaanba ku lahaynba waan fadhiisan jirnay waxay yidhaaheen faman yastamic qofkii dhegaysta al'aana haddeer oo wararka samada isku daya inuu dhegaysto yejid wuu heli lahu liajli listimaac dhegaysigaas uu dhegaystay darteed shihaaban uu helaaba xidig xidiggaasoo rasadan ee joogto ah oo asagiiba joogto u ahoo asagii cimilgal u ahoo meesha ku sugaaya xidig meeshii asaga ku sugaaya ayuu heli qofkii hadda isku dayo jinka iyo shayaadiinta ka mida inuu wararka samada uu raadiyo oo wararka samada uu soo dhegaysto xidiggaasaa diyaar u ah yidhaaheen hadda waxay ka mid tahay isbedeladii adduunka ku dhacay bacda bicati nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam nebigeena markii ilaahay soo saaray kabacdi isbedeladii adduunka ka dhacay waa qayb ka mida wa annaa annagu waxay yidhaaheen laa nadri ma ogin asharun shar miyaa uriidda lala doonay biman duul lala doonay duulkaasoo fil ardi ardada ku sugan kollay isbeddelka aan aragnay waxbaa uun jiree ma sharaa lala doonay dadka ardada ku sugan ama amase araada bihim dadkaas rabbuhum rabbigoodma wuxuu la doonay rashadan hanuun iyo toosnaan kollay isbeddelka dadka waxbaa lala damacsan yahay yidhaahda dadka waxbaa lala damacsan yahay waxa samada akhbaarteediina loo kugu diiday haddaan jinkii nahay meesha dadka ardada ku noolaa khayr lala damacsan yahay ama sharaa lala damacsan yahay waxbaa uun jira yidhaaheen isbeddel ah wa annaa annaga midnaa annaga waxaa naga mid ahaaday alsaalixuuna dad wan wanaagsan ee toosan oo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey sala allahu calayhi wasalam wa minnaa waxaa naga mid ahaaday duuna daalika almadkuur midkaa la soo sheegay mid ka sokeeyo xadkii saalixa aan gaarin dad darajada fiican iimaanka iyo daacada aan ka gaarin oo xoogaa hooseeyana way naga mid yihiin haddaan jinkii nahay kuwa wan wanaagsan oo saalixiin oo ilaahay owliyadiisa ka midana way naga mid yihiin kunnaa waxaan ahaanay haddaan jinkii nahay daraa'iqa dawii daraa'iqa waddooyin kuwa u saaxiiba waddooyinkaasoo qidadan bimacnaa shataa wa mukhtalifa waddooyin iskhilaafsan ku kala soco jirnay mid waa muumin mid waa kaafir mid waa yahuudi mid waa munaafiq dhowr waddaan ku kala soco jirnay yidhaah laakiin maadaama aan dhegaysannay nabiga hadda sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo qur'aankiisii aanu dhegaysannay waxaan isku dayeynaa inaannu la dagaalanno kuwaas ahlu sharta ah ee gaalada aan soo hanuuninno ayaan isku dayeynaa wa annaa annaga danannaa waxaan ogaanay danniga maanta waa bimacna alcilmi waalyaqiin ayaa loola jeedaa wa annaa annaga danannaa waxaan ogaanay anhu sha'niye lan nucjiza allaaha ilaahay inaanaan cajsi gelin karin fi lardi dhulkan dhexdiisa ilaahay annaan ku cajsi gelin karin walan nucjizahu ilaahay annaan cajsi gelin karin haraban min harabin carar annaan ilaahay ku cajsi gelin karin hadda waan ogaanay yaqiintii haddaan gaarnay inaanaan ilaahay aanan ka fakan karin ardadan meel aan ilaahay uga badbaadi karno aysan jirin hadduusan ilaahayna badbaadinaynin ilaahay inaanaan ka fakan karin ka carari karin haddaan yaqiintaa gaarnay oo waxbaan fahamnayo ewel waxaasoo dhan ma aanaan ogeyn ma aanaan fahamsanayn wa annaa annaga lamaa wakhtigii samicna alhudaa hanuunka markaan maqalnay aamanaa bihi bilhudaa hanuunkaas waan rumaynay qur-aankay ula jeedaan hanuunka qur-aankaas hanuunka markaan maqalnay waan rumaynay faman yu'min birabbihi qofkii rabbigii rumeeya falaa yakhaafu kama cabsado baksan nusqaaminoo fii xasanaatihi in xasanaadkiisii la nusqaamiyo oo cibaado uu samaystay wax laga dhimo oo cibaadadiisiioo kala dhantaalan aakhiro uu arko kama baqaayo walaa rahaqan fasaadna kama baqayo biziyaadati fii sayi'aatihi sayi'aadkiisa in wax loogu daro oo xumaato iyo dembi uusan samaysan in madaxa loo saarana kama baqaayo ilaahay waa caadil subxaanahu wa tacaala bal xataa jaanibka xasanaadka ayaa tadciifka ilaahay uu ka sameeyaa oo xasanaad samayn ilaa toddoba boqol oo xasano ayaa ilaahay kuugu bedelaa fadligiisa iyo raxmaddiisa wa annaa annaga minaa annaga waxaa naga mid ah almuslimuuna dad muslimiinahoo ilaahay u hoggaansamay wa minaa waxaa naga mid ah alqaasiduuna dad leexday bimacna aljaa'iruuna can alislaami waataacati waaliimaan dad daacada iyo iimaanka iyo islaamnimada ka leexday ayaa naga mid ah waxaa laga keenay min qasada qasada bimacnaa jaara wuu jawr falay oo wuu leexday haddii rubaaci laga bineeyo afcala oo la yidhaha aqsada waa ammaan haddii hulaasi laga dhiso oo la yidhaha qasadana waa demi caywu qasada wuu jawr falay aqsada wuu cadaalad sameeyey wuu cadaalad sameeyey wa minaa annaga waxaa naga mid noqday alqaasiduuna kuwa leexday oo daacadii iyo iimaankii iyo islaamnimadii ka leexday faman ruuxii aslama islaamay oo hoggaansamay oo ilaahay u hoggaansamay fa ulaa'ika kuwaasi taxarraw waxay ku dadaaleen rashadan hanuunkii waddadii toosnayd oo hanuunkay ku dadaaleen iyagaa naftooda uun markaa u dhimriyey haddii dariiqii islaamka ay mareen wa ama alqaasiduuna kuwii leexday oo dariiqii iimaanka iyo islaamka ka leexday fa kaanuu kuwaa qaasidiintu waxay ahaadeen lijahannama jahannamo waxay u ahaadeen xadaban xaabo kuwaasi waa xaabada jahannamo lagu shidaayo dadka ahlul-iimaankana waxay ku badbaadayaan iimaankoodii iyo islaamnimadoodii wa anhu sha'niye low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen dadka makhluuqaadka ah cala dariiqati waddadii ilaahay uu jeexay oo ilaahay uu raalli ka yahay waddadaa hadday ku toosnaan lahaayeen la asqaynaahum ilaahay wuxuu yidhi waan waraabin lahayn dadka maa'an biyo ayaan waraabin lahayn biyahaasoo qadaqan ee dhibca waaweyn biyo dhibca waaweyn oo shubmaaya oo dhulka dhani uu aaran uu ku noqdo oo dadku manaafacaad fara badan ay ka helaan ayaan waraabin lahayn dadku hadday toosnaan lahaayeen oo jidka aan anigu mara idhi ay dadku ay soo mari lahaayeen oo yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley istiqaamadu waa sababun linusuuli albarakaati waannafaxaati min alsamaa'i waalard samaday ardadaba waxaa ka soo baxaya barakaad istiqaamadu waxay leedahay fadaa'il iyo qiimo weyna ilaahay agtiisa ay ku leedahay subxaanahu wa tacaala maxaan u waraabinaynaa linaftinahum ayaan u waraabinaynaa jaarmajruurka waxaan ku tacallujinaynaa la asqaynaahum la asqaynaahum waan waraabi lahayn linaftinahum ayaan u waraabinaynaa dadkaas aan waraabinnay inaan jarribno fiihi fii maa saqaynaahum wixii aan waraabinno biyahaas ah biyaha dhexdooda inaan ku jarribno maxaa yeelay nicmada ilaahay markuu ku siinayo imtixaan waa jarribaad waa lagu fiirina bal inaad nicmadan ilaahay ku caabuddo inaad ilaahay uga shukriso subxaanahu wa tacaala iyo nicamka ilaahay inaad ku qooqdo ayaa ilaahay ku fiirinaya subxaanahu wa tacaala waman yucrid qofkii ka sii jeesta can dikri rabbihi rabbigii waanadiisa ka sii jeesta yasluk ilaahay wuu geliyaa hu shakhsigaas mucridka ah oo sii jeestay cadaaban cadaabuu ilaahay dhex geliyaa cadaabkaasoo sacadan ee kor u socda bimacnaa saacidan cadaab yani zaa'id noqonaya laxdo walba iyo ilbiriqsi walbaba cadaabaa usii kordhaya cadaab ayaa usii kordhi waman yucrid qofkii sii jeesta can dikri rabbihi rabbigii waanadiisa ka sii jeesta yaslukhu axadkaa mucridkaahee sii jeestay cadaabanuu ilaahay dhex geliyaa cadaabkaasoo sacadan ee kora ee kor usii socda min sacida laga keena sacida durja jaranjaradiibuu fuulay sacadan kor usii socdo macnaa sii siyaadayow cadaab mutasaayida w oo laxdo walba iyo ilbiriqsi walba ilaahay uu ku sii siyaadinayo subxaanahu wa tacaala wa ana almasaajida waxay ku cadfan tahay annahu istamaca qul uuxiya ilaya annahu istamaca ayaa la ii waxyooday wa ana almasaajida la ii waxyooday wa ana almasaajida masaajida lilaahi ilaahay inay u sugnaadeen ayaa la ii waxyooday yuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam masaajida inay yihiin buyuut araxmaan guryihii ilaahay subxaanahu wa tacaala falaa tadcuu marka ha caabudinina maadaama masaajidda ilaahay uu iska leeyahay maca allaahi ilaahay micigiisa axaddan cidna ha kula caabudinina maxaa yeelay kufaarta waxay samayn jireen xaramka oo beydka ilaahay subxaanahu wa tacaala kacbadii ay ku taallo saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa u surnaan jiray beydka ilaahay oo ay caabudaanay ilaa aaliha ay u yaqaanaan marka nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi u sheegaa la yidhi masaajidda ilaaha iskale ilaahay mooye cid kale ha kula caabudinina masaajidda wa annahu ayaa la ii waxyooday haddana qul uuxiya ilaya annahu istamaca la ii waxyooday wa annahu yaa la ii waxyooday sha'niye lamaa wakhtigii qaama cabdullaahi ilaahay addoonkiisii markuu istaagay yadcuuhu xaal ilaahay uu caabudayo addoonka ilaahay waxaa loola jeedaa nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu cibaadada u istaagay kaaduu jinkii waxayba sigeenba yakuunuuna inay ahaadaan calayhi nabiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam libadan waa jamcu libda raamo inay ku noqdaan nebiga nebiga inay ka laalaadaan oo raamo ay ku noqdaan ayayba jinkii sigeen markay arkeen nebigu oo cibaadaysanayo qur-aankii akhrinaya sala allahu calayh wasalam yacni raamo ay ku noqdaan maxaa loola jeedaa waa siday u jeclaadeen qur-aankii siday isugu cidhiirinayaan u dhowaashada nebiga calayhi salaatu wasalaam mid walowba wuxuu rabaa tilaawada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aan akhriska nebiga inuu ku soo dhowaado markaasi waxay qarka u saaran yihiinba raamo inay nebiga dushiisa ku noqdaan calayhi salaatu wasalaam siday qur-aanka yacni cajabtiisa ay ugu ta'asureen oo qur'aanka ay ugu saamoobeen qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam innamaa in kale maahane adcuu rabbii rabbigay ayaan anigu caabudi walaa ushriku bihi rabbigay axaddan axadna anigu la wadaajin maayo haddaad adinku aad yacni khilaafteen dariiqii ilaahay oo gaalnimadaa aad doorateen aniga mowqifkaygu waa ilaahay uun inaan caabudo sidaa u sheeg qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam innii anigu laa amliku ma milkinaayo lakum adinka daran wax dhibaataana idinma hayo walaa rashadan hanuun iyo toosnaanna idinma milkinaayo ilaa ilaahay inuu idinla doono mahane kullu shayin biqadaa'i illaahi wa qadarihi wax walba qadaha ilaahay qadarta ilaahay ku xidhan yihiine aniga milkigayga qadarta ilaahay kuma hayow awoodda ilaahayna anugu ma maamulo saa u sheegow qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam innii aniga lan yujiiranii ma i badbaadinaayo min allaahi min cadaab illaah cadaabka ilaahay xaggiisa axadun axad iga badbaadin karaahi ma jiro walan ajida aniguna ma helayo min duunihi ilaahay sokadiisa multaxadan makaanu magangal darfu makaanan icraabayna multaxadan makaanu magangal waa darfu makaan iltaxada iltaxada yaltaxidu multaxadan makaanu magangal makaan ilaahay aan uga magan galo oon uga dhuuntana ma helayo haddii ilaahay ba'sigiisa uu ila doono ilaahayba ila dooni maayo subxaanahu wa tacaala ilaa ridihiisa iyo raxmaddiisa maahane ilaa waxaan idiin milkin karaa ilaa balaaqan ilaa balaaqan waxaa laga soo reebi innii laa amliku lakum daran walaa rashadan dhib iyo hanuunba aniga milkigayga kuma jiraan ilaa waxaan idiin awoodaa balaaqan gaarsiin un inaan xaqa idin sheego diinta inaan idin soo gaarsiiyo min allaahi ilaahay xaggiisana aan wax idinka soo gaarsiiyo masderkaan ku tacallujinaynaa jaara majruurka min allaahi ilaahay xaggiisa aan wax idinka soo gaarsiiyo un baan idin awoodaa wa risaalaatihi ilaahay fartiimihiisii aan idin soo gaarsiiyo fartiimihii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qur'aankan ah xaqa ah inaan idin soo gaarsiiyo intaasaan awoodaa waana idin soo gaarsiiyey waman yacsi llaaha qofkii ilaahay ku caasiyaya wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa ku caasiyo sala allahu calayhi wasalam oo markii xaqiiyo khayrkii la soo gaarsiiyey kabacdi caasin ku qaabila fa inna lahu shakhsigaas naara jahannamu iska leeya jahannamo naarteeda khaalidiina xaalayhim kuwa ku waaraya fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waaraya abadan weligood ay ku waarayaan jahannamo xataa idaa ra'ow markii ay arkeen mujrimiintii maa shay markay arkeen shaygaasoo yuucaduuna loogu hanjabaayey xataa idaa ra'ow markay arkaan maa shay markay arkaan shaygaasoo yuucaduuna loogu hanjabayo cadaabkii iyo caradii ilaahay markay aakhire arkaan faseyaclamuuna markaasay ogaan doonaan man qofkeebaa adcafu daciiftinimo badnaa naasiran min naasirin midka u heelaya yaa ku daciiftinimo badnaa wa aqalu keebaa yaraan badnaa cadadan min cadadin xagga jamaacada iyo tirada yaa yaraa maalintaasay wax kala fahmi doonaan waa kuwa hadda nabiga ku eedaynaya sala allahu calayhi wasalam jamaacada ku raacsan waxaa ka badan jamaacada annagana raacsan dadka naasiriinta ah ee garabkaaga taagan oo adiga kuu hiilinayana waxaa ka badan kuwa annaga garabkeenna taagan waa kuwa hadda dhahayee qiyaamaha markii cadaabka ilaahay indhahooda ay saaraan markaasay ogaan doonaan qofka jamaacada yar iyo qofka daciifka ah xagga naasirka daciifka ku ah markaasay wax kale ogaan doonaan qul waxaad ku tidhaahaa nebiyulaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam in adrii maa adrii anigu ma ogi aqariibun maa shay mid dhow miya shaygaasoo tuucaduuna laydinkugu hanjabayo am amase yajcalu lahu shaygaas laydinkugu hanjabayo rabbii rabbigay ma wuxuu u yeeli doonaa amadan wakhti anigu ma ogi wax walba qadaha ilaahay qadarta ilaahay ku jiraan waxyaalaha laydinkugu hanjabayee qiyaamaha iyo bacfigu xilliga ay imanayaan ma ogi ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay caalimu lghaybi huwa ilaahay caalimu lghayb waxa maqan isagaa og falaa yudhiru ilaahay ma ogeysiiyo oo ma muujiyo laa yudhir bimacnaa laa yuclimaa loola jeedaa ilaahay ma ogeysiiyo calaa haybihi haybkiisa axadan cidna ilaahay ma ogeysiiyo waxyaalaha haybiyaadka ah cidna ilaahay ma ogeysiiyo ilaa man ruux unbuu ogeysiiyaa maahane ruuxaasoo irtadaa ilaahay uu ka raalli noqday oo min rasuulin rasuul ah ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wax badan oo haybiyaada ayuu ilaahay u furay oo ilaahay uu ogeysiiyey subxaanahu wa tacaala fa innahu maxaa yeelay ilaahay yusliku ilaahay wuu qaad yasluku ilaahay wuu qaadsiiyaa min bayni yadayhi waxaan u celinaynaa rasuulka min bayni yadayhi rasuulkaas ilaahay uu soo diray hortiisa iyo wa min khalfihi rasuulkaa gadaashiisa rasadan mid diyaara macnaa xaarisan waardiye oo rasadan diyaar ah ayuu rasuulkaa hortiisa iyo gadaashiisaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigaa yacni ulajeeddadu maxay tahay rasuulka marka ilaahay uu soo dirto nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi haybkaas iyo qur'aankaas ummadda uu gaarsiinayo inuu wax ka bedelo ama uu wax ka nusqaamiyo ilaaha subxaanahu wa tacaala ilaalinayo waxaa loo soo diraa malag waardiyeynaya rasuulka difaacaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka difaaci waxyaalaha waxyiga ah inay qasaan shayaadiintu ay qasaan malaggaasaa ka ilaalinaya oo ka difaacaya waxaa kaloo malaggaasi waardiye uu ugu yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha madaraadka ah oo inay rasuulka dilaan rasuulka ay dhibaateeyaan oo dhan malaggaasaa waardiinaya oo ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala muxuu ilaahay sidaas ugu soo diraa waardiyahaas rasuulka liyaclama ilaahay inuu ogaado anhu sha'niye qad xaqiiqee ablaquu inay gaarsiiyeen rusushu risaalaati rabbihim rabbigood rabbigaas fartiimihiisii inay gaarsiiyeen inuu ilaahay ogaado ayuu ilaahay waardiyaha ugu soo diraa oo fartiimihii sidii ilaahay ugu talagalay waxyigii sidii ilaahay uu doonayey inay u gaarsiiyaan si ilaahay u ogaado ewelba ilaahay wuu iska ogaaye yacni liyaclama cilma duhuur ummadda kalena ha ogaadaan wey ilahay hore u ogaa subxaanahu wa tacaala wa axaada ilaahay wuxuu koobay bimaa shayuu koobay shaygaasoo ladayhim dadka makhluuqaadka agtooda wixii ahaaday wanaag iyo xumaataba ilaahay wuu koobay oo cilmiyuu ku koobay wa axsaa ilaahay wuxuu koobay kulla shay-in shay kasta cadadan tiro ayuu ilaahay ku koobay badahaas ilaahay way u miisaaman yihiin ciiddaas ilaahay way u tirsan yihiin makhluuqaadkaas faraha badan ilaahay way u tira kooban yihiin subxaanahu wa tacaala cilmigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cilmi aan nihaayo lahayn oo dhammaad aan lahayn سورة المزمل هذه تني سورة المزمل وسورة اللي يراهو سورة المزمل وحي كمتهي سورة ذها مكة هي كسو الدقي مقالة مكة المكرمة حلقي وجوغي نبينا صلى الله عليه وسلم قضاياتك يا مسائل كسورة ويكهد لدون توحى كمدة تهجدك يا قيام الليل نبينا عليه الصلاة والسلام وإلهي وكفر ديالي وحيالها خصائصتها oo nabigu uu la gaar ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa qiyaamuleylka inuu farad ku ahaa oo waajib uu ku ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa muuqaallo ka mida cadaabka ilaahay u diyaariyey dadka mujrimiinta ah ee ilaahay ku caasiyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuhaa kanow kaasoo almuzammilu nabigan isduuduubayow sala allahu wasalam wabaaraka calayh yacni tasmiilkan isduuduubiddan sababkeedu wuxuu ahaa markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ugu horreysay ee bidaayaadkii iyo bilowgii waxyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyoonayey ayaa markuu malagga arkay ayaa xoogaa cabsiyu gashay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduubuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam si xoogaa cabsida xoogaa ay uga fududaato nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddanaa ilaahay ku soo dejiyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa ayuhaa kanow rasuulkanow rasuulkaasoo almuzammilu ee isduuduubayow qumi leyla habeenkii istaag oo tahajud iyo cibaado uu istaag ilaa qaliilan wax yar maahane wakhti yar maahane saacado yar mooyee inta kale tahajudka u taagnow iyo qiyaamuleylka nisfahu habeenkaas kala barkiisa maahane waxaan ka bedelaynaa ilaa qaliilan qumi leyla habeenkii istaag ilaa qaliilan wakhti yar maahane nisfahu nisfa leyl maahane habeenka niskiisa maahane inta kale taagnow oo cibaado u taagnow oo markaa waxay noqon nisfu leyl in nabigeenu sala allahu calayhi wasalam la amray inuu tahajud u taagnaado intaas waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam u farayo waxaa weeye maraatibta iyo manaasisha iyo makaanada iyo darajada nabigu inay sii ziyaado ayuu rabaa alle subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay mahma nabigeena calayhi salaatu wasalaam cibaadada uu sii badiyaba maraatibta nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sii kordhaysa oo sii ziyaadaysa aw amase unqus nusqaami minhu min annisfi niskaas xaggiisa qaliilan wax yar ka nusqaami ama niskii wax ka nusqaami oo niskii haddii wax laga nusqaamiyo tusaale ahaan haddii habeenkii labiyo toban saac uu yahay lix saac uu taagnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lix saacna uusan taagnaanaynin haddii niskii wax laga nusqaamiyo waxay noqonee ثلث إنه استاغه النبي عليه الصلاة والسلام ثلث إنه تاغنا يعني ثلث الليل وأفر ساعة وهبن أفر ساعة أو يعني حرير أه إنه قيام الليل تاغن يا النبي عليه الصلاة والسلام تاسنا خيارات أولى هذا الليل النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا نسكي استاغته اللح ساعة أما النسكي وحير إن تكنس قامسه ثلث الليل التهجد تاغنات وأفر ساعة وحريرة أو أمسه زد عليه على النصف ama niskii wax ku siyaadi intaasba khiyaara loo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam niskii inuu wax ku sii daro oo markaa wuxuu noqonaa huluhaan inuu taagan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii huluhaankiis inuu taagan yahay waa siddeed saacadood oo xidhiira intaasaa khiyaar loo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waratililqur'aana qur'aankana xasili oo kala dhigdhig tartiilan xasilin maadaama habeenkii qur'aanka aad ku tukanaysidna qur'aankii si xasilan oo deggan u aqri innaa annaga sanulqii waan dejinaynaa bimacnaa nunzilu ayaa loola jeedaa ilqaha innaa annaga sanulqii waan dejinaynaa calayka dushaada nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam qowlan hadalaan kugu soo dejinaynaa hadalkaasoo thaqiilan ee culus ee qur'aanka loola jeedo maxaa yeele qur'aanku wuxuu xambaarsan yahay takaaliif sharciyo ah oo naftu aysan ogolayn in la raaco in lagu khasbo oo mujaahado lala galo mooye naftu aysan ogolayn marka waa wax culus weeye qur'aanka qur-aanka wax culusuu xambaarsan yahay waa takaaliifta sharciga ah oo naftu ay diidan tahay ilaa nafta mujaahado in lala gala maahane inna naashi'ata alleyli habeenka cibaadada dhalanaysa min nashaca uu dhashaya laga keenay waa ismu faacil nashaca inna naashi'ata alleyli habeenka cibaadada dhalanaysa qofka uu samaynaayo yacni cibaadada qofka uu bilaabayo habeenkii uu samaynaayo hiya cibaadada habeenkii ashaddu iyadaa darnaansho badan wad'an min wad'in ay muwaafaqa xagga waafaqidda lilqalbi qalbiga ay waafaqdo habeenka cibaadada la samaynaayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qalbiga saamaynta ay ku leedahay iyo waafaqidda qalbiga ay ku leedahay way uga fiican tahay cibaadada maalinta la samaynayo maxaa yeeley habeenkii dhulku waa deganya buuqa iyo qayladu way yarta qofkii marka wuxuu u dhow yahay qiradii qur'aanka uu aqrinayey iyo tahajudkii iyo qiyaamuleylkii inuu ku khushuuco sidaas awgeedna cibaadadaas ay dib nuur ugu soo laabato qalbigiisii marka inta badan waxyaalaha qalbiga nuuriya waa cibaadada habeenkii la sameeyo hiya ashaddu wad'an bimacnaa muwaafaqa lilqalbi qalbiga iyadaa aad u waafaqi og waxay ugu dhowdahay qofku inuu waxaa laga yaabaa qofku khushuuc maalintii aan u soo xaadiraynin inuu habeenkii u soo xaadiro maxaa yeele ashqaashu way yarta ashqaasha iyo waxyaalaha qofka mashquulinaya habeenkii way yaryihiin dhulku wuu degan yahay qaylada iyo buuqu way degan yihiin marka qofkii waxay u badan tahay qalbigiisu inuu soo xaadiro waxay u badan tahay cibaadadaasi qalbigiisa inay aada u saamayso oo anwaar ay u siyaadiso wa aqwamu isagaa toosnaasho badan cibaadada habeenka iyadaa toosnaasho badan qiilan min qiilin xagga dhihidda dhihidda iyo hadlidda lagu hadlana iyadaa toosnaasho badanoo maxaa yeelay saamaynay leedahay cibaadada maalintu aysan lahayn walidaalika sidaasaa ilaahay u ammaanay cibaadada habeenka in la badiyo oo qof walbee muumina ee doonaya ilaahay agtiisa inuu wax ka noqdo waa inuu cibaadada habeenkii uu ku dadaalo cibaadada habeenkii ta'siirkeeda ilaahay wuu ammaanay saamayn degdega ayay addoonka ku samayneen saamayn degdega ay addoonka ay ku yeelan inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam fi nahaari maalintii dhexdeedii sabxan dabaalasho ayaa kuu sugnaatay dabaalashadaasoo dawiilan ee dheer fii ashqaalika howlahaaga aada isaga dhex dabaalanaysid maadaama maalmi maalintii dacwadii diin fididdii waxyaalihii mashquulaadkii kale aada ku dabaalanaysid habeenkii ilaahay u go-wayay cibaadadiisii maalintii ilaa mashquulkaa badan dadkaad wacyigeline diintaad faafinee khayraadkaasaad maalintii ku dhex jirtaa iyo mashquulaadkaas habeenkii marka ilaahay u go u go habeenkii wadkur isma rabbika rabbigaa magiciisana xus watabatal ilayhi ilaahay u go tabtiilan go-id ilaahay u go yacni ulajeeddada maxay tahay maalintii waxaa la yidhi yacni dabaalashaad leedahayoo mashquulkaa la dhex galaa maalintii maalinta iyadoo mashquulka la dhex gelayo haddana macnaheeda ma aha in ilaahay mashquulka lagu dhex halmaamee ilaahay wuxuu leeyahay wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiila qofka bini aadamku waxaa laga dooni maalintii hadduu la yidhi loo fasaxay adduunyadaada isaga mashquul haddana mashquulkii adduunyada dikriga ilaahay inuu ku dhex jiro dikriga ilaahay inuu ku dhex jiro oo mar walbaba qalbigaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u go'san yahay oo ilaahay uu u go'o qalbigaagu huwa ilaahay rabu lmashriqi makaanu qorax soo baxa rabbigii iska lahaaw waalmaqribi makaanu qorax dhaca rabbigii iska lahaaw laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa isaga maahane fattakhidhu ilaahay ka samayso wakiilan ruux aad tala saarato taladaada ilaahay u dhiib maadaama ilaah kale uusan jirin oo arrimahaaga maamula ilaahay tala saaro wasbir sabar nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayh wasalam calaa maa shaygii dushiisa ku sabar shaygaasoo yaquuluuna ay leeyihiin kuwa cadowgaahe mujrimiinta mujrimiinta waxyaalaha aan ku habboonayn ay kugu sheegayaan oo ay kugu durayaan isaga samir wahjurhum kana haajir hajiran haajiridka haajir hajri haajiriddaasoo jamiilan ee wanaagsan oo qurxoon yacni waa hajran laa jazaca fiihi haajirid aan argagax lahayn oo aysan saamayn kugu yeelanaynin ka sii jeesashada aad ka sii jeesatay iyo dhibka ay ku dhibayaan qalbigaaga aysan saamaynayn oo argagax aan lahayn ka haajir wo wadarnii aniga iga taguu yidhi alle subxaanahu wa tacaala aniga iyo walmukadibiina kuwa beeniyey xaqii aan kula soo diray kuwa beeniyey iyo aniga dhexdeenna ka bax kuwaasoo ulinacmati nicmaysiga u saaxiibka bimacna tanacum ulinacmati waa masder ulinacmati nicmaysiga bimacna tanacum asxaabu tanacum nicmaysiga kuwa u saaxiibka ah oo adduunyadan nicmadeedii ku mashquulay nicmadaasna aakhiro ku dhex halmaamay aniga iyo kuwaas dhexdeenna ka bax nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wamahilhum usug kuwaas mujrimiinta ee mukadibiinta ah qaliilan wakhtan qaliilan wakhti yar uun usug ilbiriqsiyaalka noloshooda ka dhiman uunbay nicmadaas iyo dhalanteedkaas ku jiraayaan kabacdina waxay gelayaan cadaab daa'im ah oo weligood aan ka dhammaanayn ina ladaynaa maxaa yeele annaga agteenna ankaalan katiinada agteenna ahaadoo dadka lagu xirxiro waxyaalo dadka mukadibiinta ee mujrimiinta lagu katiinadeeyo oo lagu xirxiro ayaa agteenna yaalluu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wa jaxiimanna agteenna way taallaa naarta jaxiima la yidhaahna annagaa u hayna wa dacaaman quudna agteenna wuu yaallaa dacaamkaasoo daa gusatin margasho saaxiiba macaani badana lagu fasiraa dacaamka daaqusa waxaa loola jeedo khisliinka waa lagu fasiraa carunka ahlunaarka yani jirkooda ka daadanaya kuwa mujrimiinta ah ilaahay ku caasiyay in quud looga dhigi doono shajaratu zaquum waa lagu fasiraa geedka shajaratu zaquum waxaa lagu kaloo lagu fasiraa shawg qodax weyn oo naarta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhex abuuray oo dhuunta qof walba ahlu naara looga suraayo dhuunta gudaheeda looga suraayo horena aan u soo baxaynin gadaalna uusan qofku u laqi karin qodaxdaasna waa lagu fasiraa saddexda macnoba zaquumkii khisliinka shawkun cadiim iyo qodax weyn intaba waa lagu fasiraa dhuuntaas markaa uga merganayso oo cuntadiina hore aysan usii soconaynin gadaalna aysan u soconaynin waxbaa lagu mergisiina wax walboo la siiyo horena uma soconaayaan gadaalna uma soconayaan wadacaamanna agteenna wuu yaallaa quud quudkaasoo daa gusatin margasho saaxiib ah wa cadaabanna agteenna wuu yaallaa cadaabkaasoo aliima naftooda xanuunjiya yowma maalin iska jira oo maalintaa ka cabsada tarjufu alardu waaljibaalu dhulka iyo buuruhu ay gilgilan doonaan oo inta la ruxo la baabi'in doono buuraha iyo ardadoo dhan wa kaanat iljibaalu buuruhuna ay ahaan doonaan kahiiban bacaad ay ahaan doonaan bacaadkaasoo mahiilan ee shubmaaya bacaad daadanaya buraha adayga badan oo dhagaxda ka kooban bacaad shubmaaya ayay noqon doonaan maalinta qiyaamaha isbeddelkaas uu dhici doono maalintaa iska jiro ka cabsada innaa anagu arsalnaa ilaykum xaggiinna waxaan u soo dirnay yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulanaan idiin soo dirnay rasuulkaasoo shaahidan calaykum korkiinna ku marag fura rasuul idinku marag furi doona oo idinku markhaati furi doona waa nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam oo yashhadu calaa kulli insaanin bimaa camila fii wajhi alard ardadan wejigeeda qofku wax walbuu ku sameeyey ayuu ugu marag furaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii toosnaydna toosnaashuu ugu markhaati furi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii xumaydoo qalloocnaydna xumaatadeeda iyo qallooceeda ayuu ugu markhaati furi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye qofkii nebi moxamed uu ku markhaati furo sala allahu calayhi wasalam oo weliba xumaato uu ilaahay wejigiisa ugu markhaati furo waa musiibo musiibo ka dambaysa aysan jirin kamaa sidii yaan idiin soo dirnay bimacnaa irsaalan kamaa arsalnaa irsaalan ka irsaalinaa ilaa fircawna rasuulan saasay ka dhigan tahay kamaa sidii aan rasuul idinkugu soo dirnay arsalnaa ilaa fircawna fircoon xaggiisaba rasuulan aan u soo dirnay sida ummadihii horeba rasuul aan ugu soo diri jirnay ayaan idinkana rasuul idinkugu soo dirnay fa casaa fircawnu fircoon wuxuu ku caasi garoobay alrasuula rasuulkii loo soo diray oo nebiyullaahi muuse ahay calayhi salaatu wasalaam wuu ku caasi garoobay fa akhadnaahu fircoon waan qabannay akhdan qabasho qabashadaasoo wabiilan ee adag bimacnaa shadiidan qabasho xoog leh ayaan qabannay qofkii qabasho xoog leh ilaahay uu qabtana waa qof halaag uu u dhammeeyey fakayfa sidee buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala tattaquuna aad isaga jiraysaan in kafartum haddaadba gaalowdeen oo jidkii baadinimada aad doorateen yowman maalin see isaga jiraysaan yoomkaasoo yajcalulwildaana carruurta dhashay oo yar yarka ah shiiban kuwa ciroobay ka yeeli doona bal dad waaweyn iska dhaafe maalin carruurtii dhallaanka aheedoo saqiirada ahayd naxdinteeda iyo fadaacadeeda iyo howlkeeda iyo shiddadeeda ay carruurtu la ciroobi doonaan maalintaas sidee isaga jiraysaan haddaadba hadda gaalnimo doorateen ood baadiyowdeen ilaa maalintaa waxa laysaga jiro waa cibaadada iyo daacada ilaahay idinkuna ma haysaan jidkaas ma haysaan jidkaas ma haysaan fa kayfa sidee baa tattaquuna aad isaga jiraysaan in kafartum haddaad kufriseen yowman yowmantaas waxaan mafcuul uga dhignay tattaquuna fa kayfa sidee baa tattaquuna isaga jiraysaan in kafartum haddaad kufriseen yowman maalin see isaga jiraysaan ood isaga ilaalinaysaan maalin yoomkaasoo yajcalulwildaana carruurta dhashay shiiban kuwa ciroobay ka dhigi doona laba macnoba culimmadu ay ku fasiraan carruurtu ma xaqiiqa ahaanay u ciroobaya xaqiiqa ahaan kuwa saqiirada ah maalintaa qiyaamaha markuu dhaco saqiiradu ma xaqiiqa ahaanay u ciroobayaan mise waxaa loola jeedaa yacni bayaan lihowli hada alyowmi wa fadaacatihi wa shiddatihi mise majaasaa meesha ku jira waxaa ciro xaqiiqaa loolama jeedee waxaa loola jeedaa waa maalin waxaa la sawiraa xumaatadeeda iyo musiibadeeda la sawiraa maalintaas maalin dhib badan oo shiddo badan qofka ilaahay u fududeeyo mooye maalin dhib badan oo shiddo badan inay tahay ayaa muuqaalkeeda lagu tusaahe ulajeeddadu ma aha ciro xaqiiqo ah culamada fasiriinta qaarkood saasay ku fasiraan qaarna waxay leeyihiin waa xaqiiqo oo ilmaha yaryarka ah ayaaba xaqiiqo u cireebi doona asamaa'u samadu munfadirun mid dildilaacaysa wey bihi fiihi fii daaka alyowm maalintaas dhexdeeda samadu way dildilaaci doontaa isbeddel weyn ayaa adduunka dhan ka dhacaaya kaana wacduhu ilaahay ballanqaadkiisuna wuxuu noqday mafcuulan mid la samaynayo ma baaqanayo waxaas aan sheegayo dhan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wax baaqanaya ma aha ina haadihi aayadahan aan soo sheeguu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala tadkiratun waanow waa waanin dadkii addoommadayda aan ku waano gelinayo faman shaaa qofkii doona ittakhada ha samaysto ilaa rabbihi xagga rabbigii sabiilan jid uu ku badbaado oo daacada iyo iimaanka iyo islaamnimada jid hadda ha ka samaysto jiduu ku badbaado ha samaysto qofkii doonaya wayo inuu ilaahay ka baqo subxaanahu wa tacaala faman shaaa qofkii doonaya itakhada wuu samaystaa ilaa rabbihi xagga rabbigii wuxuu u samaystaa sabiilan jid uu ku badbaado wallah subxaanahu wa tacaala